الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم magacaygu waa suldaan cabdi sheekh maxamed nirgoole salaadiinta sare oo sade baan ka mid ahay hor iyo dibna waxaa meeshaa ka socdana kor waayeel waa wada indhaha la yidhi waano waa wax la wada soomaali maanta ay ka dheragsan tahay gaar ahaan waxaan aad iyo aad iyo aada ugu faraxsannahay soona dhoweyneynaa ciidamada daraawiishta gobolka gado joogay jubbaland magacaas waagii hore uu ku dhawaaqay magacaas jubbaland la yidhaahdo oo dadka hor iyo gadaalba dadka lagu kharibay aad iyo aad baanu u soo dhoweyneynaa ciidamadaas sharafta badan qadiyadda badan soomaalinimada badan aad baan u soo dhoweyneynaa shacabka daawo ama gadona waxaan leenahay sida aad u soo dhoweyseen ciidamadiina xalaasha ah oo soomaaliyeed aad baanu idinku tahniyeyna idinkuna boodaadinaynaa intaa markaan ka gudbo waxaan leeyahay shacabka gado inay nabadgelyadooda sugtaan ilaashadaan xagsadaan waxa ka hadlaynahayoona ay ka ilaashadaan iyo dadka mabda'a guracan wata gobolkaa gado gobol aad iyo aad u nasiib daran buu noqday ilaa itixaad ilaa shabaab ilaa nimanka la yidhaahdo nimanka magaca u sheegtay oo jubbaland ayaan darro badan baa ku dhacday waxyaabaha laga qaracmo waxaa ka mid a labadii kun iyo afartii baa buurdhuba ugu dambeysay isbitaalkooda isbitaalkaas dad gala shimbiraha kaciya iyo halaqyo bini aadan baa ku noolla lama dhihi karo dadka sidaasoo mas-uuliyadda dadka u sheeganaya iyo dadka joogay waa arki waayeen waxaas indhahoodu waa arkahayaan laakiin qalbigooda yaan u duloolin markii laga hadlahayo saddexdaa gobol oo daawo jeelogaaden baan dhihi karaa meeshaas jeelgadood jeelogaaden jeelgadood baa la dhihi karaaye lama dhihi karo ummad baa ku noolay iyo maamul baa ka jiray lama dhihi karo rafaad badan iyo dhib badan baa meeshaa ka dhacay dowladda gaar ahaan waxaan dowladda gaar ahaan ugu baaq ugu dirayaa wixii ay ka qabatay galguduud iyo gobollada dhexe iyo magaala madaxa dhuusu mareebeed awoodda isugu geysay meesha la yidhaahdo koonfur galbeed waxay ka qabatay waxay ka qabatay meesha la yidhaahdo hirshabeelle hadde dowladd waa dowlad la wada leeyahay weeyaan intaa in la eg bay gada maanta u baahan tahay soomaaliya oo dhanna gurmud bay uga baahan tahay dowladdana gurmud bay uga baahan tahay fatahaadihii baa iyaga gaar u qabsaday haddana abaaro soo jireen ahoo dhibaato badan xasuuqay oon xoolo u baxsanin baa ka dhacay gobolka gado waxaad moodaa inaan maaragtay naxdinta gobolka gado in dadkaba qalbigiisu ka sii jeedaan baa laga yaabaa waxaan leenahay dowladda indhihuuna inay arkaan oo arkaan oo arkaan ilaa xukuumo ilaa madaxweyne ilaa xildhibaano ilaa dadka gado degan oo maaragtay oo gaar ahaan u degan intaba waxaan ugu baaqaynaa inay gobolkaa gado maanta u gurmadaan waxaan baaq u dirahayaa dadka gobolka gado gaar ahaan jooga inay ilaashadaan nabadgelyadooda inay wiilashaas ciidamada ah oo gartay inay dowladdoodu waxaan ahayn meeshaan ayna ka shaqaynaynin wax kaloona ay dhalanteed yihiin xanuunkii soo marayna ay garanayaan inay la shaqeeyaan kala guur waxa la yidhahdo kala rog baa jirta kala rogga inaan looga faa'iidaysanin baan baaq ugu dirahayaa waxaan leeyahay nin baa waxaa la yidhi heeraa soo guuray baa la yidhi markaasay meel soo degeen baa la yidhi meeshii markay soo degeen oo mindhaxo ahaa markii adruwaa laaciyey baa la yidhi wooa buu yidhi mid reer galbeeda hadlayo maytidaa lagub war wuxuu aminku ceeyey xumaa buu yidhi war wuxuu aminku ceeyey xumaa buu yidhi markaasuu hadlayo wuxuu yidhi mid kala hadlayo wuxuu yidhi eebbahay ballanki hadduu og yahay buu yidhi hadduu og yahay buu yidhi sida loo nacay inuona ciyeen buu yidhi hadduu sida loo nacay og yahay inuu inuona ciyeen nimanka dhahaya madax baanu nahay oo maamul baanu nahay sida loo nacay oo ama soomaali u nacday haddii ay og yihiin xataa idaacadaha kama hadleen xataa telefisyon ma soo istaageen xataa inay dhuntaan bay ahayd gobolkaa gado gaar ahaan jubbaland dad wax isku darsaday baanu nahay wax wax qayb baan rabnaa oon doonaynaa inaan wax wada qaybsanaan rabnaa laakiin wax naloo yeeriya ma rabno mana qaadanayno waxbaa naloo yeeriyey waa nala bahdilay dhib badan baa nalagu sameeyey haddii ay ku samogel yahayto wax maskaxda iyo maanka dadku la waashaa lagu sameeyey ma rabno anagu waxaanu rabnaa soomaalinimo waxaanu nam- rabnaa niman kale iyo jubbaland mid ahaan rabnaa waxaan rabnaa isbedel doon waxaan rabnaa qof ku soo baxo doorashada oo soomaaliyeed baan rabnaa wada jir baan rabnaa horumar baan rabnaa waxa ka socda saqiirkun xataa uma dulqaadan karaan baadilku waa soo baaba'aa cadaaladuna waa kortaa baadilkii waa soo baaba'aa kow maanta ayaa ka mida wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فرصدان maanta waxaan uga faa'iidaysanaynaa magacayga waa cabdi daahir xasan fursaddan maanta waxaan uga faa'iidaysanaynaa inaanu baaq u dirna guud ahaan dadka ku nool gobolka geda jubbaland iyo soomaalidaas maxay ahaydee burburka iyo dhibaatada lagu sameeyey ee wada degan saddexdaas gobol oo jubbaland laisku yidhaahda yaan rabnaa inaan baaq u dirna waxaanu leenahay dadka gobolka geda degan wixii dhacay waa dhaceen wax hadday tagaanna maalintaas waxay joogaan wax laga qabtaa maanta qaran soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed ay u hanweyn tahay wax badanna u qabsoomeen waxa dambana in maxay ahaydee rajada la qabaa in qarannimo soomaaliyeed meel adag ay gaari doonto rajo laga qaba yaa maanta maxay ahaydee dalka ka dhisan annaguna waxaa la rabaa inaan kaalintii aan xaqa u lahayn aanu ka qaadanna ciidamada iyo shacabka gobolka ku nool waxaannu u soo jeedinaynaa inaysan maanta jirin magaca jubbaland waa dal iyo dad waa jiraan laakiin nidaam jubbaland la yidhaaha ma jiro nidaam jubbaland la yidhaahdo oo saaki lala shaqeeya oo la garab istaaga oo saaki dowladda soomaaliya oo federaalka ah qayb ka ah ma jira waxaa jira dal iyo dad jubbaland la yidhaahda laakiin waxaannu rajaynaynaa in dib loo yagleela nidaamkii jubbaland oo ka mid ahaa dowlad goboleedyada soomaaliya in dib loo yagleelaanu rajaynaynaa ciidamada iyo shacabku waxaanu ku boorinaynaa inay garab istaagaan qarannimada soomaaliyeed oo u taagan in dib loo yagleela jubbalantii ka mid noqon lahayd dowlad goboleedyada soomaaliyeed ka mid noqon lahayd in la garab istaaga yaan kula talinaynaa shacabka iyo ciidamada nabadgelyadooda inay ilaashadaan waxaan odhan karnaa gobolka geda jonasayd baa ka jiray jonasayd xasuuq baa ka jiray du- du- dumin qarannimaa ka jirtay dulli ummadeed baa ka jiray kama jirin wax la yidhaahda maxay ahaydee mustaqbal la rajayn karoo soo ifaya kama jirin haddana waxa weeyaan haddii ay dowl- dowlad ku sheegeedii maanta aysan soomaalina aqoonsaneen ayagina ay dhaceen in dib loogu istaaga isbedel doonka in hadda maanta socda laga wada qayb qaata oo shacab iyo ciidanba loo istaaga ciidankana uu ku biira qaranka soomaaliyeed shacabkana uu taageera qarannimada soomaaliyeed taas ayaa lagu gaari karaa jubbaland la wada leeyahay in la dhista middaas markii aan ka baxa waxaan u soo noqonayaa dowladda federaalka soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa inay taageerta jubbaland inta la geliyey gobollada maanta dowlad goboleedyada sistamka la shaqaynaya ay ka dhisan yihiin inta la geliyey oo juhdi iyo maal iyo dib u heshiisiin ah in la geliyo jubbaland oo dib loo soo dhiso oo la heshiisiiya maxaa ahaydee dowladda ay gacanta ku qabata hormuud ay ka noqota system la wada leeyahay ummaddana wax tari kara qaranka soomaaliyeedna qayb ka ah in la dhisa ayaanu dowladda soomaaliya ka codsanaynaa annagu codsi baanu diraynaa dadkana baaq baanu u diraynaa baaqii dadkana inaynu inay qaataan baaqayaga codsigana dowladda ay naga aqbasha sida ugu dhaqsaha badan maalin walba tooxraagi waxaa la yidhaha tooxraagi neefkiisa waa tegi haddii maalin walba arrinta ay jiitanta ummadina maalinba maalinta ka rab- ka dambaysa quus bay sii istaagaysaa dhibaatadina waa ku sii siyaadaysaa waxaan codsanaynaa ciidamada in loo dira si deg deg ah in qaranka loogu loogu soo wareejiyo oo dadkii ku shaqada lahaa oo saraakiisha ahaa oo ku soo biirin lahaa sistamka soo gelin lahaa in loo diraan ka codsanaynaa dawladda shacabkana in loo taga oo doorasho maxaa dib u heshiisiin iyo doorashooyin loo abaabulo intaasaanu dawladda ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullah
magacaygu waa maxamed maxamuud aadan indhageelaan ku magac dheerahay wasiir hore iyo xildhibaan intaba waa soo noqday magacaygu waxaan u malayn macruuf weeye wixii la dhihi lahaa saaxiibaday baa yidhi marku horeysaan bali waxaan u dirayaa ciidamadaasu waddaniyiinta ah oo danta dalkooda iyo diintooda gartay marka labaadna waxaan leeyahay ammaanku waa inaad aalasan iyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaalida ay leedahay qaranka idinma mooga tallaabo kastood qaadaysaan waa lidinla socdaa taas waa middaas midda labaad aniga dhanka kale waxaan u leexanayaa dhanka ju- kismaayo jubbaland beec ma aha shaksi ama laba ama saddex ma iibsan karto jubbaland waxa meesha ka socday qaabka loo shaqeynao nin walba waa ogsoon yahay waa sababtaa sababta markaa broseska oo dhan loo diiday oo u shaqayn waayo axmed maxamed islaam waxaan leeyahay warniyo haddaad nin garasho leh tood wax fahmayo dadka beec maaha kuwa aad meesha ku haysata cidna mas-uulka ma aha ummaddu waa israacad doorasho deg deg waa inaad qabataa waad oggolaataa haddaad diidan waa la qaban lagaa baryi maayo waayo xaqi baa lagu taagan xaqi baad diidan tahay anigu warkaygu waxaan ku soo koobaya inaan dheereema doonahaye axmedow raac boroseeska sharciga ah oggolow sharciga in la raaco oggolow waxaan soomaaliya isugu imaan karto ma aha meesha inaad adiga afar ruux inta isku keensata odayaal aan dhaqan ahayn meesha geysato iyo hees aad tiraa hadhown aad ku soo baxdo cid kaa yeelaysa ma jirto adnu aad ogsoon tahay haddana waaba kala daadato ood arkaysaa isdaba qabo anigu tale intaasaan ku siinaya asalaamu calaykum